الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي الموضحة لفتي عضاتي oo min alra'si walweji ka ahaatay madaxa iyo wejiga iyo wasinni iligii khamsun shan weeye min alibili geel ah waa shan geela oo ilig kasta oo ka mida ilkaha hadday tahay kuwa hore iyo hadday tahay kuwa dhexe iyo hadday gawsaha tahay dirkaba waa shan geela weeye laftii caddaatay ee madax ah ama weji ah iyaduna waxa weeye shan halaad weeyi haddii ay qof dumara tahayna waa intaa barhkeed oo waa laba iyo barh wey sida magteeduba ay laba iyo barh u tahay oo waxa leeya magteeduba ay macnaha ninka barhkii u tahay oo konton ay u noqonayso wa fii kulli cudwin xubin kasta oo laa manfacata fiihi wax manfaco ah oo bimacnaa kaamil ahi aanay ku sugnayn xukuumatun waa xukuuma weyn xubin kasta oo aan manfaco dhammaystirani ku sugnayn sida masalan qofkii isha araggii ka tegey ee dabeedna muuqaalkii guud ee isha quruxdeedii baa u joogta haddii qof kale intaana kasii rido goof kaga dhigo dee xukuumaa laga qaadaya maadaama markii hore isha kontonkeeda ay hore meelu martay haddii gacantii naafo tahay iyo haddii addinkii naafo yahay iyo waxyaabaha la midka ahina waa la mid ama far yaroo ziyaado ah ama waxyaabaha la midka ah xubinaha noocaasi ah waxay noqonaysaa xukuuma xukuumaduna waa wax aan qadar go-an lahayn oo maa yaraahu lqaadi weeye waxa uu qaadigu ra'yeeye u arko arrintaa iyada ah inkastoo mid kastaba meel loo tiiriyo iyo meel masalan looga qiyaas qaato oo loo tex raaco ay leedahay wakhtiyadii horena ay ugu mudnayd in shaksiga addoon ahaan inta la qadaro laga dhigo oo loo niyoodo masalan addoon ahaan oo kale la yidhaahdo hadduu addoon ahaan lahaa oo masalan intaa uu qabi lahaa dhibaatadaa soo gaadhay qiimihiisu muxuu yahay dabeedna la yidhahdo qiimihiisu waa intaa markuu ka fiyow yahayna qiimihiisu waa imisa markaana qiimaa la sheego dabeedna farqiga u dhaxeeya labada qiimayow xukuumadda macnaheedu sidaa weeye marka addoon la helayo waa sidaa marka kalena waxa weeye nabar kastaaba meel loo tex raaco oo iminka halkan aynaan ku bastin karaynin ayaa uu markaa leeyahay maadaama uu kitaabkii mukhtasarna iska yahay waxoogaa inaynu yaro erinana aynu doonayno wadiyat lcabdi addoonka magtiisina qiimatuhu qiimihiisa weeyi addoonkiina waxaa uu markaa mag ah qiimahiisu inta uu gaadho ama ha yaraado ama ha bato wadiyat ljaniini uurjiifka diyadiisii alxuri ee xorka ahaa quratun weeyi quradiina waxaa looga jeedaa cabdun aw ama waa addoon lab ama amatun addoon dhadig midun baa laga bixinaya haddii gabadhii laga soo rido ilmo uurjiif ah oo ilmi ay uurka ku jirt ku siday nabar gaadhay daraaddii uu kaga soo dhaco waxaa laga bixinayaa addoon ama addoon waa midu hadda marka aan lahayninoo addoon iyo addoon laga bixiyo midnaba aan lahaynna waxaa lagu qadarayaa bicushri diyati اlmar'a gabadha magteeda toban meelood marka laga dhigo meel ahaan ayaa uurjiifkaasi noqonaya toban meelood meel markaa toban meelood meel waa shan halaad wey marka uurjiifkii haddii gabadha caloosha ha lagu dhufto ama meel kale ha lagu dhufto ilmi yaraa laga soo tuuray uurka ku jiray hadduu isagoo nool dibidda u soo baxo oo uu sidaa ku dhinto dhibaatadii gaadhay daraaddeed intuu isagoo nool oo cabaadaya soo dhaco uu sidaa ku dhinto waa magtiisa oo buuro ah lab iyo dhadig wuxuu doonayaba ha noqdee haddaanu se sidaa ku soo nool isagoo nool dibadda aanu usoo bixin ee isagoo baktiya dibadda usoo baxo lab iyo dhadig wuxuu doonayaba ha noqdo waxa weeye waxay noqonaysaa shan halaad in laga bixiyo ilmaha uurjiifka ahi lab iyo dhadig iyadaan midnaba loo eegayn shan halaad wey wadiyat اljaniin الraqiiq magta uurjiifka addoonka ah cushru qiimati ummi isna qiimaha hooyadii qiimaha hooyadii marka toban meelood loo dhigo meel ahaan wey marka toban meelood laga dhigo meel ahaan ayuu addoonkaa yare uurjiifka ahina noqonaya faslun waida اkhtarana hadduu la xidhiidhsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisii hadday la xidhiidhsato lowthun amaarad ama muluug yaqacu uu ku dhacayo bihi ay bisababi lowthi lowskaa sababkiisa fii nafsi nafta ay ku dhacayso sidqu lmuddaci muddacigu inuu run sheegayo oo kan muducigaah inuu run sheegayo ay ku dhacayso xalafa almuddaci muddacigu wuxuu dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton markaa walle ayuu dhaaranayaa waxaana uu ku dhaaranayaa bimacnaa qofka ciddaa uu wuxu sheeganayaa inay masalan dhib kaa geysatay oo ay dishay waxay markaa noqonaysaa wuxuu inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye dhiigga sheegashadiisii ay la xidhiidhsato amaarad amaaraddaasoo muujinaysa in waxa weeye dee ninkan muduciga ah ama shaksigan wax sheeganaya uu masalan isagu dilay waxaa leeyahay uu run sheegayo inuu run sheegayo hadday sidaa muujinayso arrinta noocaasiya wallihii dhinaca muducigaa loo wareejinaya oo dhinaca muduciga waxaynu ku naqaanay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar inay ahayd caddaynta iyo maragga in laga doonayo dhinaca muduciga wax sheeganaya madaca calayhigana ama loo sheegtahana dhaar laga rabo laakiin maanta sidaa way ka duwanta oo iyadoo la ilaalinayo qofka bani aadamkaa dhiiggiisa hadduu gaal yahay dhiiggiisu uu dhowrsoon yahay iyo hadduu muslin yahay mid kastaba iyadoo dhiiggiisa la ilaalinayo ayaa waxay noqotay shaksigii hadduu wax cad waayo oo uu dhiiggaa ku sheeganayo inaan amaaraddii iyo waxyaabihii markaa muujinayey ee qariinada iyo tibaaxda xaaliga ah ee xaala ahaan ama maqaaliga ah ee odhah ahaanta ah midnaba inaan la halaynin oo la hadur yeelin maala waxaa dhici karta wax ahlulcilmigu ay ka cabiraan qasaama haddii waxa weeye qofkii dhiigga sheeganayey uu caddayn buuro ah helo iyada mugdi iyo wax ishkaalahi geli maayo oo dacwadaha kaluu la mid yahay haddaanu waxba helinna oo uu marag cad waayana wax mulluugana aanu helinna waxa weeye dacwadaha kaluu la mid yahay oo cidduu u sheeganayo ayaa markaana dhaar ku qancin doonta laakiin hadday xaaladdu noqoto labadaa wax u dhaxeeya oo ay noqoto masalan sheegashada dhiiggan waxaa la xidhiidhay muluug iyo amaarad muujinaysa in muducigu run sheegayo balse wax cad ma hayso oo tusaale ahaan haddaad tidhaahid waar ciddaa aada sheeganayso ciddaasi inay dishay maragga wax allaale iyo wuxuu helayaa ma jirto laakiin amaaraad buu isku toostoosinaya oo wuxuu ku leeyahay marka hore labada nin way isu hanjabeen oo shalay oo dhan baa lala kala hayayoo oo midba midka kale lahaa waa kuugu shubayaa bal waa sidaad waa halkaad gashaa waa midda labaade waa tusaale xalay masalan wakti dambaan rasaas maqlay buu ku odhanaya ninkaa hebel la yidhaahdo ee shalay hanjabayeyna waktigaa dambe isagoo qoriga barhka haysto aad iyo aada u kaatoona u ordaya ayaa lagu sheegay meeshaa meel indoora u jirto oo xaggan ka xigta laakiin dhabarkiisu xaggii xabaddu ka dhacday uu ka soo jeedo ayaa la sheegay oo la caddaynaya inuu halkaa marayay isagoo qorigii lalaadsanay gurigiisiina habeenkii tusaale ahaan uma soo hoyan buu leeyay guriguu seexan jirayna xalay waa ka dhaxay markaan inaha isu geeyo waxaan aaminsanahay buu leeyahay inuu isagu dilay aan cid labaa dilin markaa qof kasta oo waxa weeye arrinta loo sheegaa markiiba naftiisa waxbaa ku dhacaya oo marka la yidhaahdo ninkaasi ninkaa ilaah shalay wuxuu lahaa sinaba iiga badbaadi maayo xalayna waxa weeye markii rasaastu ninkan ku dhacday meel aan aada uga fogeyn isagoo qoriga laalaadsanaya baa la sheegay qori aaka ah tusaale rasaasta ku dhacdayna waaba aake maca daalika xalayna gurigiisi waa ka dhaxay intaasoo calaamo marka la isu geeyo waxay keensanaysaa inaad markiiba rumaysato in waxa weeye dilku sidaa la tilmaamayo ciddaa loo nisbaynayaa inay geysatay laakiin wax cad maa mar haddii meeshii colaadi ka dhexaysay amaaradana isku beegbeegmeen qoriguu sitay iyo xabaddii ka dhacday oo markaa masalan qoriga xabadda kan ku dhacday oo la mid ah wakhtigay ku dhacday oo aanu markaa aada uga fogeyn waxyaabaha markaad su geyso markiiba waxaad aaminaysaa in waxa weeye qofkaasi qofkaa dilay marka waxay noqonaysaa in la yidhaahdo muducigii konton walle ma ku maraysaa inuu isagu dilay aan cid labaa dilin hadduu wallaha usoo baxo dee magtiisii baa loogu xugmin hadduu usoo bixi waayana kan la tuhmayey baa la dhaarin oo kontonka walle laga qaaday waida اktarana hadduu la xidhiidhsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisii lowthun calaamad baa la xidhiidhsatay yaqac wa uu ku dhacayo bihi ay bisababi lowthi lowskaa sababkiisa fi nafsi nafta ay ku dhacayso sidqu lmudaci kan muducigaah inuu run sheegayo xalafa almudaci mudacigi waa dhaaranayaa khamsiina yamiinan konton walle wastaxaqa diya magtana waa mutaysanaya wain lam yakun hunaaka lawhum wax lawhay haddaanu jirinna falyamiinu cala almudaca calayhi dhaartu ka loo sheeganayo korkiisa ayay ahaatay oo kaa loo sheeganayo ayaa la dhaarinaya marka haddii meeshii lowth yimaado arrintu qasaamo noqoto dadka dhaxalka leh labiya dhadigkay doonayaanba ha noqoto eh dadkaasi waxay noqonaysaa in la dhaariyo laguna dhaariyo ciddii laga dilay shaksigaa ay u haystaan inuu dilay oo aan cid kale dilin wa calaaqaati linafsi اlmuxarama qofkii dilay nafta muxaramka ah ee khada' ku dilay ama shibhulcamdi ku dilay sida saxiixa camdigu ma soo gelaye shaaficiyadu haba soo geliyeene laakiin qofkii kama ku dilay qof kale oo muslim ah waxay noqonaysaa ama shibulcamdi baa ku dilay kafaaro in lagu yeesho kafaaro in lagu yeesho kafaaradaasoo ah cidqu raqabatin mu'mina qoor mu'minada inuu xoreeyo oo saliimatin ka fiyow oo ka nabad gashay min alcuyuubi almudira ceebaha camalka dhiba taasi oo ka nabad gashay fain lam yajid haddaanu heli karayna fasiyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo israacsan ayuu markaa soomaya laba bilood oo sanka iskula jira ayaa uu soomaya kitaab اlxuduud wazani calaa darbayn zaanigii kii zinaystay calaa darbayni laba qaybood weeye muxsanun mid guur xalaala soo maray iyo hayru muxsanin mid aan guur xalaala soo marin falmuxsanu kii dhowrsoonaa ee gowrka xalaasha ah soo maray xadduhu xadkiisu alrajmu weey qofkii guur xalaala soo maray xadka markuu zinaysto waxa weeye laga oofinayaa waa in dhagax lagu dilo dhagax aan waaweynayn waayo ka waaweyn martikiiba naftu ka jarayaa dhagax yaryarna aan ahayn ka yarna naftu ku silcinaya ee dhexdhexaada mutawasit bishardi waa inuu yahay kaasaa lagu dilaya wa hayru lmuxsani muxsanka kii aan ahayn xadduhu xadkiisu miatu jalda waa boqol jeedal iyo wa taqriibu caamin sanad in la caydhiyo oo la musaafuriyo ilaa masaafati alqasrina loo musaafuriyo masaafo salaada lagu gaabiyo oo bimacnaa ilaa siddeed iyo afartan mayl meel gaadhaysa la geeyo musanifku raxmat ullaahi calayhi halkanna wuxuu ka guda gelayaa waxaa loo yaqaano xuduudda xuduudda alxad bimacna almanci wey markaa xadku ama ha la yidhaahdo xadka waxaa looga jeedaa waa kii diidayey can iziyaada aladi yamnacu can iziyaada wey waa kii diidayey dheeraadka oo bimacnaa cuquubadiisa ayaa muqadar ah sidaa waa laga tilmaamaa in looga jeedo oo xuduud bimacnaa waxaa loo yidhi waxaa ciqaabtoodu tahay qadar aan lagana badin karin lagana yarayn karin oo bimacnaa xad go-an bay leedahay waxaa kaloo la yidhaahdaa xad waxaa looga jeedaayoo mancigan ay diideysaa ay tahay shaksiga ayay u diideysaa inuu ku noqdo shaygan oo kale waa tii u diideysay qofku inuu dib ugu laabto khaladka uu galay oo qofkii zinaystay marka boqol jeeda lagu dhufto hadduu inuun damiir leeyahay dib ugu noqon maayo oo meel golo ah marka boqol jeeda lagu dhufto macnaha shaksiga ayay iska hortaagaysaa macaasida iyo foolxumada sidaana waa la odhan karaa zinadii buu ugu horraysiiyey qofka zinaysanayaa waa laba miduun muxsan iyo hayr lmuxsan muxsankii shuruud buu u dhigay oo wuxuu inagu yidhi waa ka halka inoogu soo xigta wa sharaa'id اlixsaan arbacun shuruudaha ixsaanku waa afar uu qofku muxsan noqonaya guur xalaaluu soo maray aynu ka cabirnay waa afar albuluuq waa inuu qaangaadhaya walcaqlu waa inuu miyir qabaa walxuriya waa inuu xor yahay wa wujuud lwadci galmana waa in la helo fii nikaaxin saxiix nikaax saxiix ah oo dhab ah dhexdeeda dhacday waa in la helaa afartaa qodob haddii la helo qofkii muxsan buu noqonaya hadduu isagoo ilmo yara guursaday oo aan qaangaadhin muxsan maaha hadduu isagoo waalan guursaday muxsan maaha hadduu addoon yahay addoonku waa mulxaqun bilbahaa'im bahaa'imta mid la haleeshiiyo weeye markaana muxsan maaha qof dhowrsoon oo sharaf iyo qiimo le maaha haddii aanay galma dhicin ee gabadha waa mehersadayuun dabeedna sida cali bnu abi aalib baa sanadka saxiixa kaga sugan tusaale ahaan wuxuu zinaystay dabadeedna intaanu la guri gelin ka hor oo aanay isba aragba waanay ka sugantay cali bnu abi aalib nin noocaasa in loo keenay xaaladda noocaasiya weli muxsan ma aha ee waa bikri weeye oo waa yared macnaha inan yareda buu noqonayaa oo aan guur hore soo marin oo dooba saasuu noqonaya macnihiisu inantuna waa la mid oo intaan lala guri gelin meherkaa ku dhacay sayib iyo carmal ka dhigi maayo ee sidii bikriga ayaa loola xisaabtamaya qofkani inuu markaa uu yahay qof markaa aan guur hore soo marin albikru bilbikri jildu miati wanafyu sana xadiista saxiixa saa ku timi ayaa lagu xambaaraya hadduuse afartaa shardi laga helo waxay noqonaysaa inuu muxsan yahay markaa qofkaa muxsanka ah ee isdib u sinaysta waxay noqonaysaa nafta in laga demiyo waa in nafta laga jaraa haddii aanu muxsan ahaynna boqol jeedalna waa lagu dhufanayaa sanadna waa la musaafurinaya marka xaqiiqatan dadka ku ta'auray garbiga iyo duwalkan reer galbeedka oo haqaafadooda iyo albaxnimadooda wax kaga ta'auray ee ku raadoobay iyo dad badan oo jaali haysta waxay macnaha u qaataan xuduudda la oofinayaa inaanay wax sii fiican ahayn qaabkaasay u fahmaan ama inay tahay wax markaa dhibaatadeedu aada u ziyaado tahay laakiin wax badan ka odhan mayne laba kelmadoodu maynu ka odhanayna horta waa marka koobaade wax kasta oo sharciga islaamka waafaqsan oo aan ka hor imanayn waa maslaxa waa ummadda wax dani ugu jirto waana wax waxa weeye ku habboon xaaladdaa sharcigu u jideeyey waa qodob waa midda labaade dadkan odhanaya marka la yidhaahdo sharciga alle ha la oofiyo oo ha la fuliyo odhanaya malaa iminka dhagaxaynu wax ku dillo iyo gacanaynu goyno malaa iminka awoodi mayno ama waxa weeye malaa iminka waa waa laga horeeyaa iyagoo awooddiina u leh oo dowlad ahaan marka ay u sugan tahay waxaynu leenahay taa lafteedu waa suu-u danni oo markaa mujtamaca mala foolxun laga qaadanayo waayo mujtamacu dee wada tuug maaha qaar baa u qaadanaya kaannamaa dadkuba inay wada tuug yihiin hadda miyaynu gacmaha googoyn karaynaaba iyo ku odhanaya oo waxa weeyaan wax markaa saxa maaha waa male fool xun oo loo laga malaysanayo mujtamaciyo bulshadii waayo waa marka koobaade zinadan iminka la tilmaamayo waxa ay ku sugnaanaysee laysla ogol yahay waa laba qodob wixii kale xitaa uur kule ay ku tahay khilaaf baa gelaya waxaa la isla ogol yahay waa afar markhaati oo rag ah oo caadiliin oo lagu kalsoon yahay inay labada xubin taran oo isku jira arkaan waa qodob taasina sifo ay u sugnaanaysaa way adagta oo hadday guri isla gelayaan iyo hadday meel kale ku baydhayaan iyo hadday si kale yeelayaan cidna arki mayso haddii laba aragto ama saddex aragto oo xitaa saddexdaasi hubaan waxba laga soo qaadi maayo marka afar markhaati zinadii si loogu helaa waa adag waa midda labaade waxaa soo raaci kara iqraar shaksigii inuu qirto wax la isla ogolyayay labadaasaa jira hadday xitaa gabadhii uur yeelato uur ku soo baxo oo ay si kale uga marmarsooto sida inay tidhaahdo ama waa lay kufsaday oo mid baa iqasbay ama waan hurday oo isma ogeyn ama waxbaa da- sharaabka laygu darayoo dabeedna waan sakhraamo hawadaba waan ka baxay anigaan sugaynoo dabeedna markaas hawshii igu dhacday xitaa iyadoo uur le waxaadoo laga oofinayaa ma jiro marka waxa weeye xuduuddan la tilmaamayo sharciga islaamku waa adkeeyey adkeeyey oo hadda haddaynu nidhaahno xuduud ha la oofiyo waxaa laga yaabaa cidaynu ku oofinaba inaynu weyno haddaynu cadaaladda dhabta a raacno tuugga laftiisii waynu arki doonnaa laba markhaati oo rag ah oo caadiliina haddaanay ku sugin ama aanu isagu qiran xitaa alaabta haddii laga helo ma goynayo xitaa alaabta haddii laga helo ama hal markhaatina ku furo alaabtiina laga helo laga markaa gacantiisa lama jarayo waa laiga iibiyey buu ku odhan karaa wuxuu ku odhan karaa mid baan ka ritay oo aan iiga cararay siyaabo kaleu wax u odhan karaa waxa weeye gacantiisa lama jarayo xuduudda marka la oofinayaa waa arrin aad iyo aad u adag oo sabinkii nebigaba sala allahu alayh wasalam inta qofee laga oofiyey iyagoo weliba iimaankoodu iyo siday toobadkeenkoodu heerka uu og yahay heerka la og yahay uu gaadhsiisnaa saxaabada ridwaan ullaahi calayhim oo in adduunyada lagu daahiriyo oo xumaanta lagaga daahiriyo ay markaa jeclaayeen misna ma dhicin inta xuduud la oofiyey waa may waa waxyaaba yar oo aada iyo aada u kooban oo fara ku tirisa cid kaloo iyadu laga yaabo inay xumaanta u khiyaanaysanayso siyaabo kale ugu warwareegeysana si looga oofiyaa waa adkaanaysa marka runtii qaabkan la odhanayo bulshadiiba in la xaaqayo laga dhigayo marka la war xuduud ma oofinaa yacni waa arrin aada iyo aada u foolxun wey waana arrin waxa weeyaan jahli iyo ummaddii oo mala xun laga malaysanayo iyo sharcigii oo mala xun laga malaysanayo waxyaabo badan markaa keensanaysa waana arrin ay tahay in lagu baraarugo oo la ogaado khayr iyo wanaag mooyaane wax kasoo xasilayaa oo kale inaanay jirin sacuudigaa iminka diinta dabaqaya ilaahay subxaanah watacaala khayr iyo xasanaada ka siiye dee intay dabaqaanay cid ku fuliyaan waa wax aad iyo aada u yar wey oo macnaha xuduud lagu fuliyaa waayo xuduuddu waxay ku sugnaanaysaa si sahlan maaha ma aha labadii qof ee guri wada xidha ee aan isqabin ama iyagoo wax weeyaan maryaha dhigtay guri loogu tago in waxnaa xuduud laga oofinayo maaha waa la karbaashaya waa la idbinaya laakiin markiiba lama odhanayo way zinaysteen riximkeeda ha la baadho maxaa markaa ama ku jira iyo waxyaabaha lama odhanayo laga waxyaabaha noocaasiya lama baadhayo ee sharciga islaamku wuxuu ku odhanaya ama afar markhaati oo cad u keen ama qiraalkooda u keen wixii kaleo dhan waxba laga soo qaadi maayo si kalaa loo idbinaya tacziir iyo idib kalaa la siinaya marka runtii waa shay ummadda dani ugu jirto oo ay tahay in la fuliyo wuxuu kaloo inoo tilmaamay in markaa meesha ay xumaanta ku fuliyeen ay tahay in laga caydhiyo ahlulcilmigu waxay tilmaamaan bay-ada iyo degaanku xumaanta iyo samaantaba way ka qayb qaataa oo qofku degaanka iyo meesha dadka xuni ay ku badan yihiin isagana waxaa laga yaabaa inay raadayso oo haddii macaasidu ku badan tahay oo macsiyadu ay aada ugu fara badan tahay haddii bidcadu ku badan tahay haddii kufriyaadku ku badan yihiin waxaa laga yaabay inay ku raadayso markaa shaksigii si aan qoladii xumaantii hore ugu kaalmaysay marba aanay isu aragoo dib la ysugu ciirin ama qofkii aan mooraal jab loogu ridin oo mar kasta aan loo caayin oo cirdigiisii meel loogaga dhicin waa in meeshanuu xumaanta ku fuliyey si usoo ilaawo la weydaariyaa oo laga kaxeeya walcabdu addoonkii iyo walammatu addoontii xadduhumaa iyaga xadkoodu hadday meer hore soo mareen iyo haddaanay soo marinba nisfu xaddi lxori xadka xorka barhkii weeyi xadka xorkuna xagga dilidda dee kala qaybsami maaye xagga jeedalka ayuunbaa kala qaybsamaya oo waa konton jeedal wey wa xukmu liwaadi daba isaga tagga xukumkeedii oo ninkii ninka u tegayey ama gabadhba ha u tegaye iyo wa ityaani lbahaa'im oo hadduu ninku ninuu tegayo biijmaaci ahli lcilmi waa liwaad waana kii xadka keensanaya ee xadkaasi magacu doonaba ha lahaadee hadduuse gabadh u tago iyadana biijmaaci ahlilcilmi gabadhaan ama ha qabo ama yaanu qabine waa xaaraam inuu duburta uga tago laakiin xukumkii liwaadka ma qaadanaysaa mise ma qaadanaysaa waa masale kale wa xukmu liwaadi daba isaga tagga xukumkeedii iyo wa ityaanilbahaa'imi xoolaha oo loo tago ma yeedhaankoo loo tago xukumkeedu ka xukmi zina sida xukumkii zinada oo kale wey marka shiikhu wuxuu marayaa masalan ninkii haddii u tago nin ama gabadh ajnebiya uu dabada uga tago ama uu xoolaaba u tago xukumkii zinadoo kale in la siiyo oo hadduu meer hore soo marayna dhagax lagu dilo haddii kalena boqolkii jeeda lagu dhufto qowlka labaad ee waxa weeye ahlulcilmigu markaa ay marayaan waxay noqonaysaa in la yidhaahdo halka hoosena qeyb ka mida shiikuba uu ku rajaxayo waxay noqonaysaa in la yidhaahdo waar muxsan iyo muxsan la-aanba qofka hawshan lagu fulinayaa ee hawshan dadka gelaya muxsan iyo muxsan la-aanba waxa weeye waa dil wey xagga markay dad ahaan isku samaynayaan ee dad hawshaa isku samaynayaan amaa xoolaha waa la ganaaxayaa qofkii waxaa sameeyey ee la dili maayo waa qowl labaad wey qowlka saddexaad oo min xaysu daliilna la odhan karo waaba qowlka ugu xooga badan leh wuxuu tilmaamayaa qofka liwaadka samaynaya ee ragga ragga u tegaya ama dumarkaba uga tegaya dabada aanay qabin oo tallaqaboba ma bannaano laakiin arrintaa in yar intaa ka sokayn karta iyo waxa weeye kuwa xoolaa u tegaya dirkaba in la laayo man wajadtumuuhu yacmalu qowma luudin faqtuluu lfaacila wlmafcuula bih xadiiskii macnihu saa u dhacayay aw kamaa qaala sala allah alayh wasalam xadiiskii sunanta imaamu axmed iyo ay warinayeen ee saxiixa ee tilmaamayey cidda aragtaan isagoo samaynaya camalkii qowmuluud ka lagu sameeyey iyo ka samaynaya dirkaba dila cidda aragtaan isagoo u tegaya bahiimadana faqtuluuhu waqtuluu lbahiima isagana dila xoolahana dila ay u tageen labadaba dila xadiiskaa marka la ansixiyo sida xooga badan leh waa inuu saxiix yahay waxay noqonaysaa in la laayo ninka nin u taga saxaabaduna way isla ogolaayeen in la laynayo in la laayo kayfiyadda isku hayeenay qaabka loo dilayaabay isku hayeene in la laynayo islama diidanay marka xaqiiqatan waa in la laayo wey xadkoodu waa dil ama meer hore ha soo mareen ama yay soo marine mar hadday baaliq caaqila yahay mar hadduu qofkii qof qaangaadha yahay oo miyir qaba oo aan la qasbin mar hadday noocaa tahay waa in lagaga jaraa xoolahana sidaas si leeg kaa xoolaha isticmaalaya hadduu isaguna qof waxa weeye baaliq caaqila noocaynu sheegayno uu yahay waxa weeye isagana waa in lagaga jaraa xoolahana waa in la gowracaa waqtululbahiima xoolaha ma la cunayaa mise la cuni maayo ahlulcilmigu laba qowl bay ka leeyihin qolo waxay yidhahdeen waa la cunaya waayo wax xaaraam yeelaa ma jiraan wax xaaraam yeelayaa meesha ma yaalla oo galmadan ku dhacda dee waxba ka bedeli mayso bacdu ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maadaamoo laga cabiray lafdiga waqtuluuhu waqtululbahiima waqtuluuhu waqtululbahiima oo qatli laga cabiray macnaheedu waxa wey inaan la cunaynin oo la yidhi isaga iyo neefkaba dila oo aan la odhanin wadbaxuuhu macnaa gawraca aan la odhan marka waxay noqonaysaa bay yidhahdeen in isagana la dilo sharcan neefkana la dilo weliba qaanteediina isaga la saaro neefkiina saa lagu tuuro si aan foolxumadii marba loogu soo xasuusan oo loo odhanin tii la kharibay waa tan ama aanay mushawahba u dhalin waaba intaas wuxuunba ka beermaanay waabay culimada qaarkood waaba intaas wuxuun ka beermaanay waxa weeyaan waa markaa ha layna dhaafiyo neefkaasi hayna daayo laakiin bishardi waa inay sugnaataa oo zinada iyo liwaadka labaduba afartii markhaati unbay ku sugnaanaya iyo qiraal iyo wax lamid laakiin si yar ku sugnaan mayso si yar kuma sugnaanayso waman wadica qofkii u galmooda lafdigaa wadica galmada halkuu ka cabiray baashara inuu ka cabiraa baa ka fiicnaan lahayd oo iska taataabashadii iyo waxyaabaha arrintu ay noqoto waman wadica waayo dee meesha laysaga galmoodaa waa xubin taranka iyo duburta waa labadaa midu oo liwaadkii iyo noqonaysa galmadii caadiga ahayd laakiin meel kale galmo looma isticmaalo isaguna maanta waa wixii labadaa ka soo hadhay buu sheegaya marka waman baashara baa ka fiicnayd inuu ka cabiro waman wadica qofkii u galmoodo fii ma duuna alfarji xubin taranka wixii ka sokeeya haweeney iyo masalan uga taga xubin taranka meel aan ahayn oo xubin taranka iyo duburta midnaba aan ahayn cusira waa la ganaaxaya oo qofkaa isaga ah waa in la edbiyaa aduu taataabashoon iyo waxyaaba noocaasa sameeyo walaa yabluqu gaari maayo bitacziiri tacziirtaana kuma gaadhayo adna alxuduudi xuduudda tii ugu yarayd ma gaadhayo oo bimacnaa laa yubaliqu alxaakim xaakimkii gaadhsiin maayo bitacziiri tacziirtaa ma gaadhsiinayo adna alxuduud xuduudda ta ugu yar ma gaadhsiinayo oo ganaaxa lama gaadhsiiyo xuduudda nooca ugu yar oo xadka shaaribulkhamriga ah qofka khamriga cabba xadkiisaa xuduudda ugu yar oo afartan jeedaliya noqonaya saynu arki doono kaana lama gaadhsiiya waa laga yareeya faslun waidaa qadafa hadduu ku tuuro kayrahu kayrkii bizinaa zina hadduu ku tuuro fa calayhi korkiisa waxaa saaran xaddu lqadfi xaddu lqadfi baa saaran biamaaniyati sharaa'id sideed shardi marka la helo qofka qof kale zina ku gana ee waxa weeye shaksigaas zina u nisbeeya waxay noqonaysaa inuu shaksigaa uu zinada u nisbeeyey in xadulqadfi laga jaro marka shuruud la yaqaano la helo oo sideed shardi ah halaaatun saddex minhaa shuruudda ka mida filqaadifi baa laga eegayaa kan wax qadfaya kan qofka zinada ku tuuraya saddex shardi baa laga eegaya ilaa lix shardina way noqotaa haddii loo sii fiirsado an yakuuna baaliqan caaqilan hortuu qof miyir qaba oo qaangaadha waa inuu yahay wa an laa yakuuna waalida lilmaqduuf kan waxa weeye uu wax ku tuurayana waa inaanu waalid u ahayn waa inaanu waalid u ahayn kanuu wax ku tuurayo waayo waalidka mar haddaan dilkiisaba markuu wax dilaba loo dilaynin oo uu ilmihiisa dilo markuu zina ku tuurana loo dili maayo xalley loo jeedli maayo wa khamsatun shanna fi lmaqduufi kan la qadfinaya baa laga eegi wa huwa isaguna an yakuuna musliman baaliqan caaqilan xoran cafiifan wa inuu yahay muslim qaangaadha miyir qaba xor ah dhowrsoon oo zino markaa ku sugnaatay haba yaraatee aanay jirin wa yuxaddu waa la xadayaa alxoru qofkii xorta ahaa amaaniina siddeetan waalcabduna arbaciina baa la xadi wa yasqudu waana dhacayaa xadulqadfi xadulqadfigii waa dhacayaa bialaaati ashyaa saddex shay marka la helo xadulqadfigii waa dhacayaa iqaamat lbayina bayino iyo caddayn in la soo taago haddaad qofkii ku tidhaahid zaani baa tahay oo aad zina u nasbayso haddaad caddayn ku soo oogto oo ku caddayso inuu zaani yahay waxa weeye waxba lagu raaci maayo aw ilcafwi almaqduuf kan waxa weeye la qadfiyey oo saamaxana waa ku dhacaysaa kan waxa weeye la qadfaya wax lagu tuuray ee zinada lagu tuuray hadduu yidhaahdo wayga saamaxay iska dhaafana faraha laga qaadaya aw illicaani fii xaqi zawja qodobka saddexaad ee uu ku dhici karaa waa licaan waana kaynu hore usoo marnay oo waa in ninkii ku dhaarto gabadha zina inay zaaniye tahay fii xaqi zawja taasoo ku saabsan xaqa gabadha oo bimacnaa cid kale ma qusayse eh gabadhay qusaysaa ciddaad ku tuurtay zinada hadday xaas tahay waxay noqonaysaa in xaaskaa haddii aad markhaati weydo kuna saami aanay kuna saamixin inaad samayn karto licaan inaad dhaarato faslun waman shariba kii caba khamran khamri caba aw sharaaban ama sharaab caba muskiran wax sakhraaminaya yuxaddu waa la xadayaa arbaciina afartan wayajuusu waxaana bannaan an yabluqa inuu gaadho bihi isagu amaaniina sideetan calaa wajhi tacsiir inuu ku gaadho qaab ganaaxideed inuu ku gaadho sideetanna waa bannaanta laakiin xadkiisa asalka ahi waa sidaa uu tilmaamo waa afartan waanu ku gaadhi karaa calaa wajhi tacsiir sideetan wayajibu calayhi waxaana ku waajibaya korkiisa wayajibu waa ku waajibayaa dhe calayhi xadkaasi korkiisa biaxadi amrayni laba arrin mid ahaan marka la helo bilbayinati caddayn haddii marag lagu caddeeyo aw iliqraari ama inuu qirto walaa yuxaddu laguma se xadayo bilqay'i mantagii uu khamri soo mantagay lagu xadi maayo iyo walistinkaah markaa ka kabiciddii uu ka soo kabacayay uu ka soo kamkamayey kamkamiddii laguma waxa weeye xadayo oo hadduu shaksigii khamri mantago ama uu khamri ka urayo sida saxiixa wax kale haddaanay u dunmin waxa weeye laguma xadayo waayo waxaa dhici karta inuu waxa weeye waxaan khamriga uraya ama uu mantagay inuu cudur qabo oo sharaabku cabbay calooshiisa khamri isugu beddelay waa suure waxaa kaloo suuragal ah inuu ku gefay oo uu ku khaldamay oo lagu yidhi sharaabkan caadigaa iska cab dabeedna markuu cabbay uu ogaaday wuxuu inuu khamri yahay oo ku khaldamay oo khada ay tahayna waa suure in lagu qasbay oo afka inta loo kala qabtay lagu shubay gebigiisaba waa suure waxa weeye inuu cudur iyo imtixaan qabay oo qowl daciif ah oo jira oo odhanaya markaa waa laisku daweyn karaa uu qaatay waa suure oo shubahda noocaasi ay ku dhacday oo uu moodayay inuu waxa weeye xaaladda noocana lilidraar ay ku bannaanaan karto iyadoo khamriguna marnaba aanu dawo ahayn oo aan marnaba dawo ahaan loo isticmaali karin maadaama waxyaabahaasi ay ka suuragal tahay qofkaasi lama xadayo mar haddaanu khamrigu ama markhaati ku caddaanin ama isagu aanu qiranin inuu cabbay halkaa inoo joogto wallahu subxaanahu wa tacala aclam